بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين halkan waxaanu ka bilaabaynaa dersigii soddon iyo saddexaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya haddaba dersigeennan waxaanu ku soo jirnoon ka soo hadlayni waa sunnooyinka salaadaha weliba sunnooyinka qaybta la yidhaahdo khaariju salaadkan ka hadlayni sunnadu waxay u kala baxdaa marka koowaad laba qaybood sunnana waxaa la sameeyaa salaadda intaad tukanayso waajibka ah sunnana waxaa la sameeyaa salaadda intaan la gelin ama markii laga baxo kabacdi khaariju salaad iyo daakhilu salaad baa la yidhahdaa sunnada aan ka hadlayna waxay ahayd khaariju salaad salaadda intaan la gelin sunnooyinka salaadda intaan la gelin la yska rabo aadaankaa ka mid a aqimidda salaadda loo aqimo ilaa salaadaha waajibaadka waxay leeyihiin aadaan iyo aqin bay leeyihiin salaaddii sunnaahoo jamaaco loogu talagalayna aadaankeedu waxa weeye asalaatu jaamica assalaatu jaamica sida sunnada mathalanba ciidaynka iyo taraawiixda iyo istisqaha iyo kusuufka bishu hadday madoobaato iyo dayixu hadduu madoobaado salaada la tukado iyo salaadahaasoo dhan jamaaca lagu tukadaa sunnooyinka ah oo jamaaca ku sunna ah macnaha markii jamaacadaa loo yeerayo ciidda aadaan ma leh taraawiixdu aadaan ma leh aqimna ma leh laakiin ummadda maxaa lagu ogeysiiyaa assalaatu jaamica assalaatu jaamica intaasa ogeysiiskeedu intaasuu noqonaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa sunnooyinka salaada ka baxsan oo intaan la gelin ama marka laga baxo la sameeyo waxaa ka mid a raatibooyinka rawaatibta waxaan soo marnay labaatan iyo laba ragcoo sunna ah salaadu inay leedahay toban xabbo oo labaatan iyo labadaa ka mid ah waa mu'akad toban iyo labana waa kayru mu'akad duhurka waxaa ka horaysaan dhahnay afar waxaana ka dambaysa afar laakiin labana waa mu'akad laba ka horaysa laba ka dambaysana waa mu'akad saasay u kala macnaha bedelan yihin labana waa kayru mu'akad yani afarna waa kayru mu'akad afarna waa mu'akad casirka waxaa ka horaysa afar laakiin casirka sunna kama dambayso maqribka waxaa ka horaysa labo khayru mu'akad ah labana way ka dambaysaa aada loo adkeeyey cishaha waxaa ka horaysa labo labana way ka dambaysaa maqribka waxaa maqribka waxaa ka horaysa labo labana way ka dambaysaa cishaha waxaa ka horaysa labo labana way ka dambaysaa waxaa soo haray subaxa subaxa labaa ka horaysa laakiin sunna kama dambayso marka subaxa iyo casirka labadaas salaadood waa labadii salaadood oo nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam man salla albardayni dakhala aljanna labada waqti qabow qofka tukada buu yidhi jannada ilaahay buu galay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ahlu janno wuu yidhi qofkaas yacni casirka iyo subaxa labadaas salaadood salaadaha dhan in laga taga lama ogola laakiin labadaas waa ugu sii daran yihiin maxaa yeelay galabtii qofku markuu is yidhaahdo waad soo daashay iska naso casirkii baa laga yaabaa meesha inuu ka baxo waa khatar weeyaan subxiina si loo soo kacaaba adag labadooda qofkii tukado oo nafta la dagaalama jannada ayuu galay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ahlu janno qofkaas casirka sunnaa ka horraysa sunna kama dambayso subaxa sunnaa ka horraysa laakiin sunna kama dambayso saddexda salaadood oo kale qabliyo iyo bacdiyay leeyihiin sunnana way ka horraysaa sunnana way ka dambaysaa weeyaan sunnooyinkii rawaatibu salaad la dhihi jiray waa ka soo baxnay sunno walba oo raatibo ah waktigeedu wuxuu soo galaa salaada iyada loogu talagalay waktigeedu marku galo mathalan sunnada duhurka haddaad tukanayso waa inuu duhur galay laakiin duhurkii oon weli la gaarin sunnadii duhurkan sii tukanaa ma odhan kartid waxaan gelaynaa sunnada magaceeda la yidhaahdo watarka sunnada magaceeda la yidhaahdo waxaan rabaa witriga sunnat lwitri wa ama alwitru fa huwa witrigu sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mustaqilatun madax bannaan weeyaan waa sunna mustaqila ka mid maahan sunnooyinkii salaadaha raacayay waa sunno gooni ah oo sideeda loo tukado wakhtigeeduna waa inta u dhaxay salaada cishaha marka la tukado weeyaan iyo intaan salaad subax la gaarin inta u dhaxayda waa taraawiixday la mid tahay ayaa lagu tukan karaa weeyaan ayaa la tukan karaa baa la yidhi waktigeedu waa sida taraawiixdao kaleeto taraawiixda qofaan cisho tukano miyuu tukan karaa waa may adoon cisho tukanin taraawiix weligaa ha isku tukan weeyaan maxaa yaele waktigeediiba lama gaarin cishaha marka hore tuko watrku witriguna waa sidaasoo kaleeto cishahou ka dambeeyaa markaad cishihii tukato subaxna aan la gaarin inta u dhaxayd oo dhan habeenkii sunnada witriga la yidhaahdo ayaa la tukan karaa witriga inta ugu yaru waa hal ragco inta ugu badani waa kow iyo toban nabigeenna suubanna intaasoo dhan waa tukan jiray calayhi salaatu wasalaam witri waxaa loo yidhi waa sunno ayadoo dhammu tire isdheeraa laga tukadaa haddaad tukanayso witriga sunnada la yidhaha hal tuko ama ma ahane saddex tuko weeyaan ama ma ahane shan tuko ama ma ahane toddobo ama ma ahane sagaal ama kow iyo toban wax ka badani ma jiraan yacnii laba ragco inta tukato ma dhihi karti anugu watar baan tukaday weeyaan witri ma aha witriga waa in la helo ragco mar walba dheeraad ka dhigta cadadkii ekaa ilay tiradu waa shafciya witriyaa la yidhaahdaa sida dhaman iyo kisi dadku ay u dhahaan oo kale tire isdheer iyo tire isla eg yacnii tire isdheeray mar walba ka dhigay salaadda aad tukatay waxaa la yidhaahdaa waa sunno mustaqilah waa sunnadii ou nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam u dardaarmi jiray saxaabiga la yidhaahdo yacnii asxaabtiisa u dardaarmi jiray oo abi hurayra ou nabigu kala ballamay weeyaan waa sunnadii lagala ballamay oo la yidhaha ka tegin la yidhi marka witrigu sunnada la yidhaahdo waa sunna mustaqilah oo macnaha lala yimaad weeyaan witri waa lala yimaad weya sunnooyinku ka mid yahay sunnooyinkii salaada ay waxaan rabaa sunnooyinkii macnaha waxa weeye salaadaha sunnooyinka ah ayuu ka mid yahay waa marka la sunneeyaa wey sunnadaas waana sunna mustaqila baan dhahnayoo ma raacsana shay kale asagu ma raacsana oo shay kale ma raacsanoo la dhihi maayo shaygaas kaleeta raaci lagu dhihi maayee waa sunno sideeda loola yimaado okay waxa kale oo la yidhaahdaa kitaabkaan noo sheegaa waaba kanba wa ama alwitru fa huwa sunnatun mustaqila weeye waa sunno madax bannaan wa aqaluhu ragcatun inta ugu yari waa hal ragco wa akharuhu inta ugu badana ixdaa cashara casharata waa kow iyo toban weeyaan wa adna alkamaali kaamil noqoshadiisa meesha ugu sokayda ama ugu dhowi waa intee halaau halaathu ragcaatin saddex ragco weeyaan adnulkamaalkiisu adnulkamaalkiisu waa saddex ragco marka witriga waxaa loo tukadaa wasli iyo fasli wax la yidhaahdo wasli iyo fasli hal ragco qofkii ka siyaadinaya waxaa u bannaan alfaslu bayna kulli ragcatayn bisalaam yacnii fasligu waa inaad laba ragco markaad macnaha marayso salaamo naqsato ee masalanba hal kale hal hal ragcana aada gooni u tukato weeyaan fasli baa la yidhaahdaa waa fasli isagaana fiican baa la yidhi weeyaan wa huwa afdalu isagaa fadli badan wasliguna waa maxay waa inaad xidhiirido weeyaan inaad xidhiirido inaad xidhiiriso weeyaan oo saddexdii ragcaba yacnii aad isku daba qabatee midda ugu dambayda aad adaxiyaadsato ood markaa waxa weeye ku salaamo naqsato masalanba kuwaasoo kale weeyaan wa min asunani sunnooyinka waxaa ka mid a maa shay huwa asaga madluubun la dalbo fi salaati lagu dalbo weeyaan hadda maxaan ka soo baxnay sunnooyinka khaariju salaadka ah waxaa kaloo jira sunnooyin salaada dhexdeeda lagu dalbo sunnada salaada dhexdeeda lagula yimaado labaa loo kala qaadaa wa huwa maagaasu qismaani laba u kala baxaa buu kitaabku leeyahy salaada dhexdeeda sunnada oo daakhiliyada ah ayadu labay u kala baxdaa abcaadun qaybo iyo wahi-aatun qaab qurxin salaada abcaad waa bacdiyaal weeyaan gaballo salaaddii ka mid a bacdi ayaa lagu shabahay hay-aduna waa sifooyin allatii yakuunu calayha shay baa la yidhahdaa hay-ada albayaad laakiin isdilaaxa waxaa la yidhaha assunna allatii laa tujbaru laa tujbaru bitarkiha sujuudu sahwi hay-atu salaad marka la yidhaahdo waa sunnada aan sujuudu sahwi lagu kabin abcaadu salaadna waxaa la yidhaahdaa sunnada markii laga tago sujuudu sahwiga lagu kabaa la yidhaha weeyaan saasaa la yidhaahdaa marka abcaadu salaad iyo hay-atu salaad saasay kale yihiin wal uulaa midda hore oo abcaadu salaad la yidhaahdo sabcatun waa toddobo sunnooyinka la yidhaha abcaadu salaadku oo ayada bacdiyaalka la yidhaahdo oo haddii laga tago sujuudu sahwiga lagu kabayo sujuudu sahwi baa loogu talagalay in lagu kabo weeyaan maxaa yeeley sujuud sahwi waxaa loogu talagalay lijabri alkhalal alwaaqici fi salaad in lagu kaba weeye khalalkii kaa dhacay salaadda inay kaa baabiiso salaadda waa inaysan laakiin janaazo ahayn waa laba sujuudood sujuudu sahwigu oo salaanta ka hor lala yimaado inta la salaamo naqsan lala yimaado weeyaan waaye waa un labadaas sujuudood la yaqaano asbaab baana keenta iskama imaanayso masalanba qofku hadduu ka tago salaada abcaadu salaadkii aan hadda soo marna ka tegi atiyaadkii abcaadda haddan aan sheegi doono atixiyaadka hore qofku hadduu ka tago ama kasoo uga tago ama kama ha uga tago salaadda ka burin mayso laakiin sujuudu sahwi buu ku buuxin karaa weeyaan waxa kaleeto ama bacdi ka mida sunnadii abcaadkeed qaar ka mida buu ka tegi ama rugn ficli qawliya oon salaada ku burayn buu sameeyey ama ficil kaskiisu salaada uu burin lahaa ayuu halmaan u sameeyey ama wuxuu ku shakiyey fii tarki bacdin abcaaddii qaar ka mid aanu ka tegey mise kama aadan tegin ku shakiyey ama ma ahane ficil buu sameeyey asagoo ku taradudsan ashyaadaas oon baa loo sujuudaa weeye ee maaha in la iska sujuudayo waa inta asbaabaha mid ka mida in la helo weeyaan sujuudu sahwi ashyaada keenta waa ashyaa la yaqaano marka abcaadu salaadka midka koobaad oo ugu horeeya atashahudu alawalu waa atixiyaadka hore weeyaan atixiyaadka hore iyo wa qucuuduhu fadhigiisaa lagu yidhi atixiyaadka hore ama salaad waajiba keedii ha noqdo ama nafli ha noqdee sujuudu sahwi baa lagu kabaa weeye nabiga looga dayanaya calayhi salaatu wasalaam walow camd sawaaun tarakahu kullahu ow bacdah hal xarafadoo ka tago xataa waa la mid wa qucuuduhu fadhigiisa weeye abcaadka midka labaad waa sunno fadhiga naftiisu hadduu fadhigii samay waayo ayadana waa kaasaa waa sujuud wuxuu ku kabayaa sujuudu sahwi weeyaan abcaadu salaad baa la yidhahdaa wsalaatu cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigoo lagu saliyo weeye fiihi nabigoo lagu saliya baa lagu yidhi alayhi sala allahu calayhi wasalam fiihi fi tashahudi alawal atixiyaadka hore salliga nabiga lagu saliyo muxuu yahay ma waajibbaah may waa sunno abcaad la yidhaahdo weeyaan oo haddii laga tago maxaa ka imaanaya waxaa ka imaanaya baa la yidhi sujuudu sahwi baa lagu kabaa lagu buxiyaa weeyaan baa salligaa halmaanto maalanba midka afaraad midka afaraad ilaa asbaabtii baan weli wadnaahe asbaabtii ee waxa weeye sujuudu sahwiga waxaan rabaa abcaadu salaadkii asbaabtii maan abcaadu salaadkii midka afaraad waxa weeye assalaatu cala alaali aalka nabigoo lagu saliyo fi tashahudi alakhiiri atixiyaadka dambe aalka nabi moxamed in lagu saliyo ayaduna waa sunno haddii uu ka tagana sujuudu sahwi buu ku kabayaa weeyaan hadduu ka tago weey macnaha wuu ka tegey fayasjudu lisahwi jabran liljalal lilkhalal weeyaan aladi tadaraqa ilaa salaatihi min salaati imaamih imaamkiisa hadduu ka tago ku hubiyana waa lamiduu leeyahy masalada shanaad alqunuut qunuudka weeye ducada qunuudka ah hadduu ka tago oo qunuudkii oo dhanba uu samayn waayo sujuudu sahwi buu la imaanaya hadduu qunuud ka tago weey kasba ha looga tagee asna sujuudu sahwi baa lagu kabaa la yidhi hadda qunuudku waa sunno waa sunno ka sugnaatay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nabigeennu kama zuulin fii aakhiri xayaatihi in uu qunuudka la imaanayo nabigeennu kama zuulin calayhi salaatu wasalaam walow iqtadaa shaaficiyun bixanafiyin masalan fi subx ilaa ruuxa xanafiga ah ayagu lama yimaadiin qunuudka oo madhabka abu xaniifa macnaha waxa weeye ictimaada haddii marka aad qofkaa ku xidhato ila waa ku xidhan kartaahe oo ay suuragal kuu noqoto inaad imaamkiina haleesho sujuudda koobaad qunuudkiina soo samaydo waad soo samayn kartaa kana daba imaad weeyaan wa ilaa falaa baa la yidhi wa calaa kullin yasjudu lisahwi wuxuu la imaanayaa sujuudu sahwi buu la imaanayaa weeyaan bacda salaami imaamihi markii markii imaamkii salaaddii ka baxo ka bacdi marka midka waxa weeye qaybtaas weeye midka shanaad qunuudka weeye midka lixaad baanu gelaynaa haddana midka lixaad muxuu noqonayaa asaguna weeye okay midka shanaad waa soo qaadanay midka lixaadna waxa weeye walqiyaamu istaag weeye oo lahu qunuudka istaag lagula yimaado waa istaag lala imaanayo midka toddobaad wasalaatu salli weeye iyo wasalaamu salaamid cala annabiyi nabiga la salaamu sala allahu calayhi wasalama wa aalihi nabiga aalkiisa la salaamo oo lagu salliyo wa saxbihi nabigaa saxaabtiisa la salaamo oo lagu salliyo fiihi fi lqunuuti qunuudka dhexdiisa yacni markii ducada qunuudka la akriyo salligaasaa ugu dambeeya nabiga lagu salliyo iyo aalka iyo saxaabta iyo loo duceynayo weeyaan marka ducada ee sunnooyinku waa un toddobadaas abcaadu salaadka la yidhaahdo haddii toddobadan sunno hadda aan soo sheegnay mid ka mid a haddii laga tago xukunkeedu muxuu noqonayaa hadduu noo sheegaa waa kan wa idaa turika haddii laga tago minhaa sunnooyinkaa xaggooda shay-un haddii laga tago shay haddii laga tago oo sunnooyinkaas ka mid a jubira waxaa lagu kabaa bisujuudi sahwi baa lagu kabaa weeyaan mid ka mid a haddii sunnooyinkan laga tago laga tago sujuudu sahwi baa lagu kabaa buu ku yidhi weeyaan yacni waxaa lala imaanayaa waa sujuudu sahwi salaaddii burin mayso laakiin sujuudu sahwi baad la imaanaysaa weeye sujuudu sahwi ayaad la imaanaysaa weeyaan wa idaa turika haddii laga tago shay-un oo minhaa jubira waxaa lagu kabaa bisujuudi sahwi baa lagu kabaa baa lagu yidhi shay ka mid a haddii sunnooyinkaas laga tago sujuudu sahwi baad la imaanaysaa ayadaa kuu buuxinaysa booska sujuud waxaa jirta la yidhaha sujuudu tilaawa oo mathalanba toban iyo afar meelood ayaa qur-aanka sujuudu tilaawo uga jirtaa weeyaan toban iyo afar meelood toban iyo afartaa meelood meel ka mid a haddaed aayaddeeda akhrido ama aad qof akhrinayo dhegaysato waxaa laguu sunneeyaa sujuudu tilaawa inaad la timaado haddii aadan salaad ku jirin waad la imaanaysaa haddii aad tukanayso oo aad masalanba imaam tahay ama kaligaa tahayna waad la imaanaysaa haddii imaamkaagii la yimaado waad ku raacaysaa laakiin haddii ma'muum aad tahay oo imaamkii aayaddii akhriyo sujuudu tilaawadiina usan samaynin adigu ma ma ma samaynaysid asagaad ku raacaysaa weeyaan isaga imaamka ayaad mar walba daba soconaysaa waxaa la yidhaha sujuudu tilaawada masalanba qofku markuu salaad tukanayo haddii uu rabo inuu sujuuddaa sameeyo qalbiguu soo gelinaya inuu sujuudayo wuu la imaanayaa markuu sujuuddii caadi u sujuudo wuu soo istaagaa salaaddii halkiiba ka wadanaya ayadoo intaas kaliya weeyaan amaa iyadoon salaad aadan ku jirin haddii aad aayaddii sujuudu tilaawada aad masalanba akhrido ee aad rabto inaad sujuuddii la timaado arkaan bay leedahay horta shuruud baa loo xiraa sujuuddaa shuruuddeedu waa sida shuruuddii salaadda ilaa qofka sujuudda la imaanaya waa inuu dahaaro qabo waa inuu weyse qabo asturkii makaankii badankiisii kulli dahaaradii baa la shardiya qibladii qaabil wahaakada sujuuddiisii saxa ula imaad arkaan bay leedahay arkaanteedu markii aadan salaad ku jirin waa saddex baa la yidhi inaad sujuuddo sow ma rabtid xiro ilaa salaad baad gelaysaa allahu akbar markaad xidhato sujuuddii la imaad horta niyeyso baan rabaa niyeyso sujuudu tilaawo ee xiro allahu akbar haddana sujuuddii la imaad oo caadi u sujuud weeyaan si saxa u sujuud waa labo markii aad sujuudda ka soo fadhiisato salaamo naqso ilaa salaad baad awal gashay salaam la imaad weeyaan oo sidii salaada looga baxayo kale taa assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah haddaba aan isweydiinay ee dadka maqlay in la sujuudo waa wax fiican in diinta la maqle lagu dhaqmo sujuudu tilaawada maxay sameeyaan aayad kitaabka isagoo gacan ku haysta ayuu sidaa u sujuudayaa hadhow maba ka bixinba markuu soo fadhiistana jaamicii buu iska sii akrisana maba yaqaan si loo sujuudu tilaawo loo sameeyusanba oqoonba sujuudu tilaawadu qaabkaas bay leedahay in loola yimaado sujuudda la yidhaha sujuudu shukriga sujuudu shukriga sujuudda la yidhaahdo ayadu waxay tan uga beddelan tahay salaada adoo ku jira sujuudu shukri lama imaan kartid sujuudu shukri waa maxay waxaa loola yimaad lixusuuli nicmatin ow lidafci niqmatin haddii musiibo ilaahay kaa difaaco ama ilaahay nicmo oo kuu galo sujuudu shukri u hoobo yacni ilaah baa kuu nicmeeye soo maaha sujuuddaa u hoobo ilaahay baa musiibo kaa difaacay baad wax kaa farxiya baad maqashay oo musiibo ilaahay kaa badbaadiyey oo ilaahay badkaa ama dadkaagii ama xoolahaagii yacni waad faraxday shukri ilaahay u hoobo u sujuud ilaahay uga shukri sujuuddaas adoon salaad ku jirin keliyaha lala iman karaa iyada ee adoo salaad ku jira lalama yimaado marka sunnooyinku aad bay sidaa ugu badan yihiin waxaan gelaynaa sunnada la yidhaahdo hay-aatu salaat wathaaniyatu midda labaad waa sunnada hay-aadka la yidhaahdo kathiiratun ayadu way badan taha minhaa waxaa ka mid a rafcu lyadayni fii arbacati mawaadic afar meelood gacmaha in kor loo qaado salaada marka la gelayo waa midda koobaad salaada marka la gelayo midda labaadna waxa weeye oo gacmaha rafculyadaynka ah waa marka macnaha waxa weeye allahu akbar waa marka la rukuucayo midda saddexaadna waxa weeye samica allahu liman xamidah waa marka ictidaalka rafciga afaraadna waxa weeye ataxiyaadka hore marka laga laga soo istaagayo ood leedahay allahu akbar ood soo istaagaysa weeyaan taasaa la yidhaahdaa afartaas meelood ayaa rafculyadayn gacmaha in kor loo qaado ay nabigeenni ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam waa hay haddii laga tago sujuudu sahwi la imaad lagu dhihi maayo waa sunno hay-aa baa la yidhahdaa waa qurxintii salaada ee iyadu waajib ma aha salaada un baa lagu qurxinaya masalada kale oo labaad wa wadcu lyamiini cala ashimaali midigta oo la dejiyo weeye gacanta bidix dusheeda la saaro yacnii markii takbiirta lagu dhawaaqo oo takbiirtii aada dhammaydo allahu akbar halkaa saar xabadkaa halkaa gacmihiina saa isku kor saar weeyaan waxaa kale oo sunno ah buu yidhi oo sunnooyinkii ka mid ah wa ducaau liftitaax ducada la yidhaha ducaau liftitaax hadda ka horan ka soo hadalnay salaada marka la geli rabo ducada la akrista weeyaan wajahtu wejhiya liladii fadara asamaawaat horaa usoo marnay waxaa kaloo ka mid a hay-atu salaadka wa tacawudu magangelid ilaah la magan galo qabla alfaatixa faatixada intaan la akrin ragcad walba faatixada marka intaadan akrinin marka hore waxaa tidhaha acuudu biاllaahi min ashaydaani الrajiim waxaa ka mid a sunnooyinka wata'miinu bacdaha faatixada markii la dhammeeyo in la aamiinsado wa suuratu bacda ta'miin aamiintaa bacdigeed suurad qur'aana in la akriyo ayadana waa la sunneeyaa weeyaan suurad qur'aana in la akriyo waljahru bilqiraa'ati qirada in lala jahro oo kor loo qaado waa sunno walisraaru bihaa qirada in hoos loo siraysto fii maxallihimaa booskooda meeshii loogu talagalay salaada in kor loola jahro kor ula jahar waa maqribka waa subaxa waa cishaha meeshii loogu talagalay in hoos loo akriyana hoos u akri du maqribka labada ragcoo hore cishaha labada ragcoo hore subaxa labadiisa ragcaba la jahro kor u qaad inta kale hoos baad udhigaysaa qirada weeyaan hoos udhigidda macnaheeduna waxa weeye qirada ummadda ha ku tashwiishin qalbiga ka akri laguma dhihin adigu oon dhegahaagu ha maqleen bismi illaahi araxmaani araxiim adugu ismaqal laakiin bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbil ca dadka dhan oo kula tukanaya mashquul ku noqonaya inaad sidaa u akrido may dadka ha mashquulin weeyaan macnaha hoos u sirayso adigu oon waxaad maqlaysa ka dhigo waxaa kaloo ka mid a hayaad hay-aadka sunnooyinka la yidhaahdo wa takbiiraat alintiqaalaat takbiirta guurguuridyaalka takbiirta marka rukuucda loo guurayo marka sujuudda loo guurayo marka sujuudda laga soo kacayo fadhiga la imaanayo takbiirtaas waa sunno waxaa kaloo sunno ah wa tasbiixaat rukuuc rukuucda tasbiixooyinka lagu akriyo subxaana rabbiya alcadiimka la akriyo iyo wa sujuudi sujuudda tasbiixda lagu akriyon soo marnay waa sunno wa qowlu samica allahu liman xamidahu xamdan dayiban kafiiran mubaarakan fiih waa nagii soo marnay asagana oo lagu akriyo ictidaalka waa sunno wa wadcu lyadayni cala alfakidayni labada gacmood oo la dejiyo la saaro labada bawdo dushooda fi ljuluusi fadhiga markii aad fadhiisato oo aad u fadhiisato waxa weeye fadhiga dhexe ama macnaha waxa weeye ataxiyaadka markaad u fadhiisto kale maalanba inaad labadadan gacmood bawdooyinkaagaan saarato yabsudu xaalow fidinayo alyusraa midda bidix faraheeda wuu fidinayaa wa yaqbidu wuu laabayaa alyumna midda midigna faraheeda wuu laabayaa ila almusabixata ilaa farta lagu tas ilaahay lagu nasaho oo suulka ku xigta maahani ayadoo fidinayaa weeyaan suulkuna sidaan buu noqonayaa markaasuu markii la gaaro ashhadu an laa ilaaha ila allahu marku gaaro ayuu fartii kor u qaadayaa waxaa kaloo sunno ah wal iftiraashu isgoglasho lugtaadaan midigta bidixda ah ayada salka inaad dhigato fii jamiicil jalasaati fadhiyaalkoo dhan iftiraashkaas baa sunno ku ah ilaa fadhiga ugu dambeeya salaada maahani watawaruku sinduldhigashaa la sunneeyaa fi ljalsati alakhiirati fadhiga dambe oo salaadu ku dhammaato sintaadu dhulka inay qabato ayaa sunno a baa lagu yidhi watasliimatu thaaniyatu salaamta labaad ee salaada looga baxa waa sunno midda horena waajib iyo sunna isla socda weeyaan haddii laga tago sunnooyinka hay-aadka la yidhaahdo maxaa ka imaanaya waidaa turika haddii laga tago minhaa sunnooyinkan xaggooda shay-un laa yujbaru laguma kabo bisujuudi sahwi laguma kabo haddii sunnooyinkan mid ka mida laga tago sujuudu sahwi lagu kabin maayo wa amaa makruuhaatuha salaadu waxay leedahay karaahooyin bay leedahay halkaa balfiiri waxaa noogu dhammaaday waa sunnooyinkii salaada waa sunnooyinkii salaada sunnooyinkana maxaan u kala qaadnay abcaad iyo hay-aad baan u kala qaadnay sunnooyinka hay-aadka la yidhaahdo ayaa halkaa noogu dhammaaday haddii hay-aadkaa mid ka mida laga tagana sujuudu sahwi la imaad lagu odhan maayo haddou qofku sujuudu sahwi la yimaadana hadda waxaa la yidhaha salaadaaba ka buraysaba marka la iman maayo maxay laguma talagelin salaaddu waxay leedahay sun ashyaa la yidhaahdo karaahaad makruuhaad la yidhaahdo ashyaada makruuhaadkaana dersigeenna dambe insha allahu noo raaci doonta haddii ilaahay idmo dersigeennii soddon iyo waxa weeye saddexaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya oo nuga hadlaynay salaada sunnooyinkeeda hay-aadka kuwa la yidhaahdo abcaadu salaadka sunnooyinka la yidhaahdo iyo sunnooyinkii kaleeto hore usoo marnay oo ahaa waxa weeye sunnooyinkii kaleetoon soo marna oo ahaa iyagoona aan hay-aadka ahayn ahay waxa weeyaan salaada raawaatibtooda la yidhaahdo kulligood ilaahay ha nagu anfaco ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha naga siiyo qabuul iyo ijaabo kitaabkana ilaahay hana fahamsiiyo darsigeennana intaas baan kusoo koobaynaa kitaabkeenna duruusta dambena culum kalean kala socon doona insha allah makruuhaadka salaada jamaacadeeda shuruudda ikhtidaha jumcadii salaadii safarka janaazooyinkii yacni qaybo badan iyo sunnooyinka salaadaha sunnooyinka kaleetaha oo dhan uu kitaabku hadli doonaa aad buu kitaabkaani maasha allah u yahay oo axkaam badan looga faa'idaysan doonaa ilahay nagu anfaco dersigeenna intaasaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu